warkii habeenimo dhegaystayaal caawa qodobada ugu door koroona waxaa ka mid ah golaha wasiirada soomaaliya oo magacaabay hanti dhowraha guud ee qaranka madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya oo magacaabay guddiga qaranka ee taakulaynta ciidamada iyo la taliyaasha ciidamada dowladda iyo kuwa amisoon oo mar kale la wareegay deegaanka fooldheere ra-iisul wasaaraha soomaaliya kayre oo maanta ka qayb galay kulanka ciidamada arrimahooda looga hadlayey maamulka somalilan oo joojiyey furitaanka iyo dayactirka kiniisad ku taallay magaalada hargeysa madaxweynaha maamulka somalilan oo xilka qaadis ku sameeyey hanti dhowrihii guud ee maamulka somalilan intaasi dhegaystayaal waa qaar ka mid ah qodobada ugu doorka roon warka habeennimo goor dhow diyaar garooba warkaas oo fidsan
xiliyada wararka aad ka dhagaysan karto redio cadaago waa labada subaxnimo akooda duhurnimo labada fiidnimo redio cadaago waa haqabtirka wararka gayigeenna cadaada redio
waa saddexda bisha siddeedaad laba kun toban iyo toddoba dhegaystayaal waxaad dhegaysateen qodobaday ugu doorka roonaa warka habeennimo iminka waada warkii oo fidsan jimco wanaagsan dhegaystayaal ciidamada dowladda iyo kuwa amisom ayaa markale la wareegay deegaanka lagu magacaabo ceel fooldheere wararka ka imaanaya degmada mahada ee gobolka shabeellada dhexe ayaa sheegayeen ciidamo iskugu jira kuwa milatariga iyo kuwa amison ay la wareegeen deegaanka cali fooldheer oo ka tirsan degmada mahadai ciidamada ayaa gelinkii dambe ee maanta gaaray ceel farole oo horey ciidamada ay uga soo baxeen bishii aynu ka soo gudubnay abaanduulaha ciidamada dowladda jenaraal cabdulaahi cali caanood ayaa sheegay inay sii wadi doonaan howlgallada ay ka wadaan gobolka shabeellada dhexe ayna saldhigyo ka samaysan doonaan ciidamada amisom iyo kuwa soomaalida isugu jira deegaanka cali fooldheere oo ah deegaan muhiim u ah isu socodka gaadiidka iyo dadka ee bariga gobolka shabeellada dhexe wararka ayaa waxay sheegayaan in al-shabaab oo saldhig ku lahaa deegaanka cali fooldheere ay isaga baxeen waxaana sida wararku ay sheegayaan ay xalay qarxiyeen ceel ku yiilay deegaankaasi dadkii ku noolaa deegaanka ceel fooldheere ayaa isaga baxay iyagoo u barakacay deegaano ku dhow dhow magaaladaasi deegaankaasi ciidamada amisom iyo kuwa dowladda soomaaliya ayaa horay dhowr jeer ula wareegay deegaanka cali fooldheere balse lama oga inay sii joogi doonaan ciidamada maanta halkaasi gaaray gelinkii dambe ma jirto dhankooda wax wara oo ka soo baxay al-shabaab oo ku aadan deegaankaasi dowladda iyo amisom ay sheegeen in la wareegeen golaha wasiirada soomaaliya ayaa ansixiyey magacaabidda hantidhowrka guud ee qaranka kaasoo beddelaya hantidhowrihii hantidhowrihii hore nuur faarax kaasoo shaqada laga eriyey bishii may ee sanadkan wasiirka maaliyadda xukuumadda soomaaliya cabdiraxmaan ducaale bayle ayaa soo jeediyey hantidhowrka guud ee qaranka loo magacaabo doctor maxamed cali afgooye oo heer oo reer maraykana warar ay heshay warbaahinta ayaa sheegaya in hantidhowrka guud ee cusub ay isku hayb yihiin hantidhowrkii hore ee xilka laga qaaday waxaana magacaabista gadaal ka riixayay xildhibaano kuhayba hantidhowrka guud ee xilka laga qaaday nuur faarax ayaa horey sharci darro ugu tilmaamay xilka qaadistiisa ay ku sameeyeen golaha wasiirada waxaana uu xilka xilkiisa ku waayay dilkii wasiirka howlaha guud cabbaas siraaji oo ugu dambayn nin ulaalo u ahaa maxkamadda ciidamada ay ku xukuntay dil toogashaa madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa soo gaaray ayaa soo saaray wareegto uu ku magacaabayo guddiga qaranka ee taakulaynta ciidamada dowladda sidoo kale madaxweynaha ayaa waxa uu soo saaray wareegto uu ku magacaabayo la taliyaasha madaxweynaha ee arrimaha ciidanka xoogga dalka doorashooyinka dimuqraadiyadda amniga qaranka iyo la taliya sare ee arrimaha siyaasadda guddiga qaranka iyo taakulaynta waa guddiga qaranka ee taakulaynta ciidamada ayaa ka kooban shan iyo toban xubnood oo isugu jira saraakiil ciidan aqoon-yahano culummo iyo qaybaha kala gedisan ee bulshada madaxweyne wuxuu magacaabay jenaraal axmed jaamac muuse guddoomiyaha guddiga halka sheekh nuur baarood gurxan loo magacaabay guddoomiye ku-xigeenka guddiga qaranka ee taakulaynta ciidamada xubnaha kale ee guddiga qaranka ee taakulaynta ciidamada ayuu u magacaabay madaxweynaha ee uu magacaabay madaxweynaha ayaa waxa ay kale yihiin jenaraal cabdulqaadir cali diini danjire maxamed xuseen abuukar awliyo brofesor muuse aadan maxamed yuusuf jaamac tigey shukri maxamed afrax sheekh abuukar bashiir sheekh cabdulaahi sheekh cali maxamed xasan wajiis cabdulaahi cali cibaar xoosh caashe abuukar qaasin abuukar sheekh cismaan suldaan warsame suldaan ibro suldaan aliyow bashiir mursal ciise bootaan faysal weheliye macalin cumar dhanka kale madaxweynaha maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa u magacaabay sarreeye guuto axmed sheekh maxamed la taliyaha amniga qaranka sarreeye guuto bashiir maxamed jaamac la taliyaha arrimaha ciidanka xoogga dalka maxamed cabdirasaaq la taliyaha arrimaha doorashooyinka iyo dimuqraadiyeynta iyo maxamuud axmed nuur tarson oo loo magacaabay la taliyaha sare ee arrimaha siyaasadda halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan dhegaystayaal waa raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan megahetis ood ka dhegaysataan cadaada iyo deegaanada ku dhow dhow halka caalamka oo dhan aad nagala jaanqaadaan barta aanu ku leenahay internetka ee w w dot radio cadaada dot com iyo sidoo kale hobyo media dot com ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali khayre oo ay weheliyaan wasiiro ka tirsan xukuumadda ayaa maanta ka qayb galay kulan ciidamada qalabka sida isagoo ku ammaanay xasilinta dalka kuna dhiirigeliyay inay sii laba jibaaraan doorkooda soo celinta amniga iyo xasilinta nabadda dalka ra-iisul wasaare khudbad u jeediyey ciidamada ayaa kala hadlay muhiimadda hadafka iyo doorka looga fadhiyo in ciidanku uu kaalintiisa qaato ra-iisul wasaare khayre ayaa yidhi ciidanka qalabka sida taariikh fac weyn bay dalkan ku leeyihiin waxaadna huwan tihiin qarannimada iyo sharafta dalka maadaama aad raadinaysaan soomaalinimo iyo inaad dalkan xoraysaan waxaana arrintaasi ku qaban kartaan inaad tihiin soomaali taliyayaasha halkan fadhiya idinka ayaa laydinka rabaa inaad isku soo dhowaysaan ciidamada ra-iisul wasaaraha ayaa sheegan ciidamada qalabka sida ay yihiin rajada iyo dib u soo celinta dowladnimada sharciga iyo kala dambeynta wuxuuna ugu baaqay in lasii wado qorshayaasha ay kula dagaalamayaan cadowga ummadda soomaaliyeed ee doonaya inay daadiyaan dhiigga dadka shacabka sida uu hadalka u dhigay soomaaliya waxay u baahan tahay shaqadiina hufan maalin walba waxaad sii kordhisaan baahida uu waddanku idiin qabo waxaa dhammaanteen naga go-an inaannu difaacno diinteenna dalkeenna dadkeenna iyo dowladda cadowga waad ka xirfad sarraysaan kana garowshiyo fiican tihiin dhinac diinta asluubta dhaqanka iyo aadannimada taas ayaana keentay inaad shacabka kalsooni buuxda ka kasbataan ayuu yidhi ra-iisul wasaare khayre sidoo kale wuxuu kulanka kala hadlay wasiirka cadaaladda sidoo kale waxaa kulanka ka hadlay wasiirka cadaaladda iyo taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed oo dhammaantood tilmaamay baahida loo qabo in ciidan ciidan hanan kara guud ahaan amniga amniga dalka madaxweynaha maamulka la magac baxay somalilan ayaa lagu soo warramayaa inuu xilkii ka qaaday hanti dhowrihii guud ee maamulkaasi madaxweynaha maamulka somalilan axmed maxamed maxamuud siilaanyo ayaa sameeyey xilka qaadis madaxweynaha somalilan axmed maxamed maxamuud siilaanyo ayaa xilka ka qaaday hanti dhowrihii guud ee somalilan maxamuud ow cabdi maxamuud dheere silaayo ayaa xilka qaadista ku sheegay mid iska caadiya laakiin waxaa la sheegay in arrintan ay salka ku hayso sidii madaxweyne silaayo uu u samayn lahaa saaxiibo ku dhow oo aan ku mashquulin lacagaha aan sharciga ahayn ee la sheegayo in xisbigiisa uu adeegsanayo doorashada madaxweynaha ee somalilan ka dhici doonto dabayaaqada sanadka dambe bayaankan ka soo baxay xarunta qasriga madaxtooyada somalilan ayaa madaxweyne
halka warkaas dhegaystayaal weli aad kala socotaan waa raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan oo ad ka dhegaysataan cadaado iyo deegaanada ku dhow dhow maamulka somalilan ayaa waxa ay joojiyeen kiniisad laga hirgelinayay deegaanada maamulkaasi uu ka arrimiyo maamulka somalilan ayaa maanta go-aamiyey inaan dib loo furi karin kiniisad muran dhalisay taasoo ku taallay magaalada hargeysa wasiirka diinta iyo awqaafta somalilan sheekh khaliil cabdulaahi ayaa warmartiyad uu soo saaray maanta waxa uu ku sheegay in maamulka somalilan uu ogolaaday talooyin uu ogolaaday talooyin xalay ka soo baxay culammada somalilan iyo baaqyo ka yimid bulshada oo ku baaqayay inaanan bannaanayn in dib u dayactir lagu sameeyo kiniisadaasi wasiirka diinta iyo awqaafta somalilan sheekh khaliil cabdulaahi axmed oo warbaahinta kula hadlayay aqalka madaxtooyada ayaa sheegay in war-saxaafadeedkii maanta ka ee ka soo baxay golaha wasiirada ay ku go-aansadeen inay xiraan kiniisadda hargeysa kadib baaqiyo uga yimid shacabka iyo culammada somalilan culammada baaqyada u diray maamulka somalilan ayaa waxaa ka mid ahaa sheekh maxamed cumar dirir sheekh cali maxamed geedi sheekh xasan cabdisalaan iyo culamo kale waxaana mada maamulka somalilan ay sheegeen gebi ahaanba la joojiyey kiniisaddaasi oo aan dib dambe loo furi doonin kiniisadda laga furay waa kiniisadda laga hirgeliyey magaalada hargeysa ayaa muran badan ka dhex dhalisay dadka deegaanada maamulkaasi ku abtirsadaa meydadka ciidamadii dalkaasi uganda ee lagu dilay dagaalkii ka dhacay gobolka shabeellada hoose ayaa laga dejiyey dalkooda meydadka ilaa labiiyo toban askari oo u dhashay dalka uganda kana mid ahaa howlgalka amisom ayaa shalay gelinkii dambe la geeyey magaalada kambala diyaaradda siday meydadka oo shalay ka duushay garoonka diyaaradaha muqdisho ayaa ka dejisay garoonka diyaaradaha inteebe ee magaalada kambala wasiirka difaaca uganda ayaa sheegay labiiyo toban askari waa geeriyoodan dagaal ay ciidankooda ciidankooda ka tirsan howlgalka amisom la galay al-shabaab meydadka ayaa laga soo meydadkan ayaa loo sameeyey munaasabad baroordiiqa iyadoo askarta iyo saraakiil ku sugan xilliga laga dejinayay inteebe ay salaan sharaf u taageen al-shabaab ayaa sheegay in ilaa soddon iyo sagaal askari oo ka tirsan alsha oo ka tirsan amisom ay ku dishay weerar ay ku qaadeen kolonyo ciidanka waa kodayo ciidanka amisom iyo soomaali isugu jiray oo marayay deegaanka golweyn kuna sii jeeday degmada buulamareer maahan markii ugu horreysay oo dagaal toos ah uu ku dhex maro deegaano badan oo ka tirsan dal koonfurta iyo bartamaha soomaaliya amisom iyo al-shabaab waxaana ay sheegeen saraakiisha dalkaasi uganda inay ka xun yihiin geerida soo gaartay askartooda halka dhegeystayaal warkaasi aad kala socotaan waa raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan megahertisa guddoomiyaha waa guddoomiyaasha labada aqal ee baarlamaanka halkaas dhegeystayaal aan dib ugu noqno al-shabaab ayaa lagu soo warramayaa inay weerar ku dishay askar ka tirsan dowladda waddankaasi kenya dagaalyaano ka tirsan al-shabaab ayaa saacadihii lasoo dhaafay weeraro kala duwan ka geystay gudaha waddankaasi kenya iyadoo mid ka mida weeraradaasi lala beegsaday xarun booliiska oo ku taalay deegaanka lafay ee magaalada mandheere gobolka waqooyi bari kenya al-shabaab ayaa goor hore oo saakay weeraray saldhigga booliiska lafay halkaasay ku dishay sarkaal booliisa waxaana goobta waxaana gubtay laba gaari oo ciidamadu lahaayeen maxamuud saalex oo ah xidhiiriyaha gobolka waqooyi berekeya ayaa xaqiijiyay in dabley hubaysan oo ka tirsan al-shabaab ay soo weerareen saldhigga booliiska ayna dileen askar baabuurna gubeen weerarkan ayaa kii labaad oo al-shabaab ay ka geystaan gudaha waddankaasi kenya waxaana shalay al-shabaab saddex qof ay ku dileen koonfurta kenya gaar ahaana deegaanka wiito oo ka tirsan gobolka laamo al-shabaab ayaa horey ugu hanjabay inay carqaladaynayaan doorashada madaxtinimada kenya ee lagu wado inay dhacda bishan agosto askar ka tirsan ciidamada cirka jabuuti ayaa lagu soo warramayaa inay ku geeriyoodeen shil diyaaradeed shilkan diyaaradeed oo ka dhacay garoonka ay leeyihiin ciidamada cirka dalka jabuuti ayaa sababay khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac kadib markii ay burburtay diyaaradda military oo ay saarnaayeen askar ka tirsan dalkaasi waxaa shilkaasi diyaaradeed ku dhintay duuliyihii diyaaradda oo lagu magacaabi jiray ibraahim cabdulaahi geele hodan maxamed yuusuf iyo ilhaan maxamed oo ka mid ahaa ciidamada cirka jamhuuriyadda jabuuti wasiirka difaaca dalka jabuuti cali xasan bahdoon oo ku hadlayay magaca dowladda jabuuti ayaa ka tacsiyey geerida askartaasi anoo ku hadlaya magacayga ku hadlaya magaca madaxweynaha magaca xukuumadda waxaan halkan tacsi uga dirayaa shacabka jabuuti oo uga tacsiyeynayo geeridii naxdinta lahayd ee ku timid ibraahim cabdulaahi geele iyo hodan maxamed yuusuf iyo ilhaan maxamed runtii waa tacsi qaran waxay ahaayeen dad naftooda u huray inay qarankooda difaacaan ayuu yidhi wasiirka gaashaandhigga jabuuti cornel ibraahim cabdulaahi geelle ayaa muddo afartan sano ka tirsanaa ciidamada militariga dalkaasi jabuuti islamarkaana soo qabtay shaqooyin aad u fara badan wuxuuna ahaa qabiil militari gaar ahaana ciidamada cirka sida uu sheegay wasaaradda sida ay sheegtay wasaaradda gaashaandhigga dalkaasi halka warkaasi dhegeystayaal aad kala socotaan ah waa raadiyaha lix waa raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan megahertis ood ka dhegaysataan cadaado iyo deegaanada ku dhow dhow iminkana akhbaaraadka dibadda tuugada xadda timaha ayaa cabsi badan ku beeray haweenka dalkaasi hindiya in ka badan konton haweena ayaa gobolka aryana ee rajastan ee waqooyiga dalkaasi hindiya waxaa la sheegay in timaha laga jaray iyagoo miir daboolan oo suuxsan booliiska ayaa la booliiska ayaa la daaladhacaya inay xalliyaan dhibaatada aan la ogeyn waxaana ay tahay taasi haween badan ku beertay cabsi iyo walaac sida ay ku warramayaan sida uu ku warramayo waa sida ay ku warramayaan dadka gobolkaasi waxaa indhaha hal mar iga mariyey iftiin hilaac ah halkaa dhegeystayaal ku celiy waxaa indhaha hal mar layga mariyey iftiin hilaaca kadibna waan miir daboolmay saacad kadib waxaan arkay timahaygii oo la jaray waxaa sidaas sheegtay suniid devi oo haweenay konton iyo saddex jira oo ku nool gobolkaasi dhacdadan ku dhacday dhacdadan oo dhacday jimcadii ayaa waxa ay ku beertay cabsi dadka gobolkaasi degan ma awoodo in aan hurdo ama aan si toosa howl u qabsado waxaan aqriyey in dhacdooyin kale oo ka dhaceen rajastan balse marna kuma fakerin inay aniga igu dhacayso ayay ku nuxnuxsatay haweeneydaasi wararka ayaa sheegaya waxyaabaha aan la arkayn balse haweenka timaha ka jaraya ayaa waxaa ugu horreeyey waxaa ugu horreysay soo baxday bishii julaay deegaanka rajastan hase yeeshee dhacdooyinkan ayaa laga soo sheegayaa haryana oo xitaa caasimadda delhi ay ku jirto sunidiif waxa ay ku dhex nooshahay bulsho ganacsata iyo beeraley dadka ku nool tuulada ay degan tahay ayaa iminka isugu soo arooriyey iskugu soo arooray gurigeeda si ay u eheliyaan inta ay ka soo kabsanayso cabsidii ay ka qaaday weerarkii lagu qaaday dadka ku nool dalkaasi hindiya gaar ahaana tuuladaasi ayaa waxay bilaabeen inay xafidaan haweenkooda kadib markii ay soo baxeen kooxo haweenka suuxinaya deetana timaha ka jaranaya dowladda waddankaasi hindiya ayaa dhankeeda waxay sheegtay inay bilaabayso howlgal dadkaasi lagula dagaalamayo afhayeen booliiska gobolkaasi riften kumar ayaa sheegay inuu soo gaaray cabashooyin ayna baarayaan balse uusan jirin wax muuqaal ah oo lagu caddayn karo dadka ay yihiin dadka dhibaatada u geysanaya haweenka dalkaasi hindiya warkii oo habeennimadaad kala socoteen raadiyo cadaad oo siddeetan iyo siddeed dhibic shan akhyaartana dhegaysateen waa naga intaa warka anigoo sharmaarkaan idinla socodsiinaya intaan warkaan warka xiga ku kulmi doonno ammaana allah
xiliyada wararka aad ka dhegaysan karto redio cadaado waa labada subaxnimo akooda duhurnimo labada fiidnimo redio cadaado waxaa kabtirka wararka geyigeenna cadaado redio